warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah imtixaanada qaran ee shaadiga oo si rasmiya dalka uga bilaabmay saaka wararkii ugu dambeeyey weerar xalay lagu qaaday hoteel ku yaalla magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya wararka caalamkana waxaa ugu weyn toddoba qof oo ku dhimatay dhulgo ka dhacay dalka itaaliya intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taarikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee labada kun labiyo labaatanka haatan ha ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran ardayda fasalka siddeedaad iyo fasalka lixaad ayaa si rasmiya u bilaabay imtixaanaadkooda qaran ee subaxnimada isniinta iyadoo aan wax dhibaato ah la soo tabin wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ezekiel majoki oo si rasmiya u daafuray qaybinta waraaqada imtixaanaadka k c p da k b c e ee sannadkan oo lagu qabtay mombasa ayaa shacabku xaqiijiyey imtixaanadu ay suga yihiin waxaan rabaa inaan idin caddeeyey inaysan jiri doonin wax qisha waxaana soo bandhigi doonnaa imtixaan lagu kalsoonaan karo oo aan daacadnimada waxba loo dhimi doonin ayuu yidhi imtixaanadan ayaa socon doonaa muddo saddex maalmood ah laba milyan shan boqol soddon iyo kow kun toddoba boqol seetan iyo shan ayaa u fariisan doonaa imtixaanada k c p da halka hal milyan laba boqol seetan iyo toddoba kun shan boqol sagaashan iyo toddoba ay yihiin kuwa ugu horreeyay u fariista imtixaanada k b c e ee fasalka lixaada sida uu dhigaya manhajka ku salaysan xirfadda loo yaqaano c b c mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo xogeeyaashooda ayaa tagay xarumaha kala duwan ee imtixaanada si ay u kormeeraan howsha imtixaanka sida ay u socoto ardayda fasalka sideedaad waxay ku bilaabi doonaan imtixaankooda luuqadaha xisaabta iyo ingiriiska halka sidoo kale ardayda dhigata fasalka lixaad ay u fariisan doonaan maadooyinka xisaabta iyo ingiriiska saraakiisha waxbarashada ayaa ku howlan sida ardayda wax ku baranaysa goobo ay fatahaaduhu saameeyeen ay si nabadda ugu fariisan lahaayeen imtixaanada koonfurta baringo oo ah deegaan dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ay ka dhaceen falal amni darro ah ayaa ardayda wax ka barataa shan dugsi la isugu geeyey dugsiga jomorgonyi kadib markii la burburiyey ee xaruntooda waxbarasho hogaamiyaha isbaysiga azimiyo la umoja wan kenya raila odhinga ayaa shaaca ka qaaday in beri dambe fagaara kamkunji ee magaalada ta nairobi lagu qaban doono kulan dadweyne waxa uuna tilmaamin kenyaanka fursadda u siin doonaan inay taageero u muujiyaan afar ka mid ah saraakiisha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkai xuduudaha dalka i b c oo dacwado laga gudbiyey saraakiishan ayaa bishii sideedaad ee sanadkan ay kasoo horjeestay natiijadii doorasho guud ahaan ka hor intaan lagu dhawaaqin iyagoo guddoomiyaha guddiga fula jabokati ku eedeeyey inuu howshaasi u maareeyey si uu mugdi ugu jiro
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee jenaraal odowaay yuusuf oo shalay kormeer ku tagay xirada kommandoska ee danab ee kismaayo ayaa fariin u diray dhalinyarada uu sheegay inay qaldeen kooxda al-shabaaba maruu arrimahani ka hadlaya iyo hadalladiisa waxaa ka mid ah waxaan sidaasoo kale ku faraxsannaa runtii saakay aniga iyo wasiirka gaashaandhigaba inaan aan idinkugu nimaado xeradiinnan magaalada kismaayo waxaan rabaa runtii ma ahan markii noogu horraysay oon halkaa nimaado mana noqon doonto insha allahu tacaala markii noogu dambaysay waxaan kaliyahoon saaka halkaan u soo istaagnay inaan guud ahaan howlaha aad ku jirtaan ee aad u haysaan qaranka soomaaliyeed ee aad u haysaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed aan idin idhaahdo aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin runtii ma jirto qofka bini'aadmiga waxaa ugu qiimaha badan ee uu bixiyo waa dhiiggiisa iyo naftiisa in marka qofku uu go'aansado inuu dhiiggiisa iyo naftiisa uu bixiyo qarankiisa ummaddiisa una adeego ayadoo aanay jirin wax interestiya ho gaara ee uu ka leeyahay waxay leedahay micno kalay leedahay mana ahan dabcan wax qof kasta ee qalbigeeda si fudud uga soo go'i kara ma aha waa hawl dabcan waa wax ku salaysan waddaniyad daljacayl iyo dadjacayl waa wax bulshooyinka ama muwaadimiintu waxay wada leeyihiin waddanka waxaana ka wada saaran mas-uuliyad guud laakiin haddana wax qof walba ka imaan kara ma aha marka guud ahaan intiinaan saaka halkaan taagan iyo inta naga maqanba inaad go'aansataan inaad naftiinna u hibaysaan ummaddiinna inaad dhiiggiinna u bixisaan iyo dhididkiinna dadkiinna iyo dalkiinna inaad ugu adeegtaan ummaddiinna si hagar la'aana oo shaki la'aana inaad u bareertaan wax kasta ee culays iyo caqabado ah ee jira si aad u badbaadisaan ummaddiinna ugana qabataan cadowga ay uga horreeyaan nimanka khawaarijta oo maanta bannaystay naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigoodana ku ciyaaraya inaad ka dul qaadaan runtii waxay leedahay micno kale waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin runtii kelimada aan afka ka dhahno kuma soo koobi karno ee micnaha ay taasu leedahay laakiin waa wax qaluubta madaxda qaranka idinkugu jira waa wax qaluubta bulshada soomaaliyeed idinkugu jira waana wax dabcan taariikhdu ay qori doonto qof walboo muwaadina ama qof walba oo oo sameeya dabcan taariikh sameeya maalinta uu ku jiryo howlaha adag waxaa laga yaabaa inaan la wada arkayn laakiin waxaa dhici doonta maanta waxa aad samaynaysaan maalin buugaagta laga akhristo oo ay qormaan taas ayaa la gaari doonaa haddii ilaah yidhahdo waxaad la socotaan guud ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed argagixisada arxanlaawayaasha ah dagaalka ay kula jiraan oo gobollada dalka qaybo ka mid ahoo badan ay kula jiraan waxaad sidaasoo kale la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyey jabka iyo halaagga ku dhacay welina ku socda waxaad sidoo kale la socotaan adinka laftirkiinnu qaybta aad ka aheedeen la dagaalanka nimanka deegaanadan hadda aad ku sugan tihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego guushu way dhowda meel fog ayaa laga soo bilaabay wadda dheer ayaa la soo maray maantana meelaa la soo gaadhsiiyey waxaan rabnaa marka inaysan nugu sii dheeraan mar haddayna hor taallo oo aanan kaanan hurayn mar hadday daadinayaan habeen iyo maalin dhiiggii ummadda soomaaliyeed mar hadday ku ciyaareen sharafkii iyo cisigii ay dadkaanu lahaayeen mar hadday hor taagan yihiin noloshii iyo horumarkii ummaddaanu ay heli lahaayeen hadday hor taagan yihiin xoogaysigii iyo awoodaysigii dowladnimada soomaaliyeed waxa noo furan oo kaliyuhu waa inaan gacanteenna uga dulqaadna kana dhammayna
qarax jugtiisa laga maqlay xalay inta badan ee magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay hoteel ku yaala agagaarka godka jileco hoteelku qaraxa ka dhaca ayaa lagu magacaaba villa rose waxaanuu ka mid yahay hoteelada ku yaala meelaha sida aadka loo ilaaliyo maadaamauu ka agdhow yahay godka jileco iyo madaxtooyada soomaaliya iyadoo qaraxu uu ku bilowday weeraro ismiidaamin ah weli ma cadda khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka iyo qaraxa wasiiru dowlaha wasaaradda bay-adda iyo isbeddelka cimilada ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta uu qaraxu ka badbaaday wararkii ugu dambeeyey ee dhanka caalamka haddaan eego ugu yaraan toddoba qof oo ay ku jiraan ilmo dhashay laba carruura ayaa ku dhintay jasiiradda istiya ee koonfurta dalka talyaaniga kadib dhulgo ka dhashay robob higaan ah oo baabi'iyey magaalo yar sida uu sheegay sarkaal maxalli ah shan qof ayaa weli lala-yahay sida uu sheegay guddoomiyaha nables kalawdhiyo balomba oo shir jaraa'id ah qabtay dhanka ciyaaraha kulan xiiso badan ayaa xalay dhexmaray xulalka qaranka sbein ee jerman ee koobka adduunka iyadoo ayna ku heshiiyeen hal hal kulamo kale ayaa maanta loo ballansan yahay koobka adduunka ee sanadkan cameroon iyo serbiya halka south korea ay qaabilaysa gana brazil waxay soo dhoweynaysaa switzerland portugal iyo sidoo kale uruguay ayaana ciyaari doona